taariikhdii koowaad cutubka sagaalaad sidaasaa reer binu israa'iil oo dhan loogu abtiriyey oo bal eeg iyagu waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqoradda reer binu israa'iil oo dadkii yahuudahna xadgudubkoodii aawadiis ayaa maxaabiis ahaan loogu kaxaystay baabilon haddaba kuwii ugu horreeyey oo degay dalkii ay hantiyeen iyo magaalooyinkoodii waxay ahaayeen reer binu israa'iil wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo reer netaniim oo yerusalem waxaa ka degganaa reer yahuuda iyo reer benyamiin iyo reer efrayiim iyo reer manaseh cuutay oo ahaa ina camihuud ina cumri ina imri ina bani oo ahaa reer feris oo ahaa wiilkii yahuudaah oo reer shilohna waxaa ka degganaa casaayaah oo ahaa curadkii iyo wiilashiisii reer seraxna waxaa ka joogay yacuu'eel iyo walaalahood oo waxay ahaayeen lix boqol iyo sagaashan oo reer benyamiinna waxaa ka joogay saluu oo ahaa ina meshulaam ina hoodowyaah ina hasenu'aah iyo yebnayaah oo ahaa ina yeroxam iyo eelaah oo ahaa ina cusi ina migri iyo meshulaam oo ahaa ina shefadyaah ina recuu'eel ina yebniyaah iyo walaalahood oo ahaa sidii dhalashadoodu ahayd oo waxayna ahaayeen sagaal boqol iyo lix iyo konton oo nimankaas oo dhamm waxay ahaayeen madaxdii reerahooda siday kala reer u ahaayeen oo wadaaddadiina waxaa ka joogay yadacyaah iyo yehoyaariib iyo yaakiin iyo casaryaah oo ahaa ina xilqiyaah ina meshulaam ina saadoq ina mereeyood ina axituub oo ahaa taliyihii guriga ilaah iyo cadaayaah oo ahaa ina yeroxaam ina fashxuur ina melkiyaah iyo macsaay oo ahaa ina caddii'eel ina yaxsaraah ina meshulaam ina meshileemiid ina imeer iyo walaalahood oo ahaa madaxdii reerahooda oo tiradooduna ahayd kun iyo toddoba boqol iyo lixdan oo waxayna ahaayeen rag aad karti ugu leh shuqulka adeegidda guriga ilaah oo reer laawina waxaa ka joogay shamacyaah oo ahaa ina xashuub ina casriqaam ina xashabyaah oo ahaa reer maraari iyo baqbaqar iyo xeresh iyo gaalaal iyo matanyaah oo ahaa ina miikaa ina sikri ina aasaaf iyo cobadyaah oo ahaa ina shemacyaah ina gaalaal ina yaduutuun iyo beregyaah oo ahaa ina aasaa ina elqaanaah kaasoo degganaan jiray tuulooyinkii reer natofaah oo iridjoogayaashiina waxaa ka joogay shaluum iyo caquub iyo talmoon iyo aximaan iyo walaalahood oo waxaa iyaga madax u ahaa shaluum oo ilaa maantadan la joogo boqorka iriddiisa xaggeeda bari joogi jiray oo iyagu waxay iridjoogayaal u ahaayeen xeradii reer laawi oo shaluum ina qore oo ahaa ina abiyaasaaf ina qorax iyo walaalihiis oo ahaa reer qorax waxay u talin jireen shuqulkii adeegidda oo waxay ahaayeen waardiyayaashii irdaha taambuugga oo awowayaashoodna waxay u talin jireen xeradii rabbiga oo waxay ahaayeen waardiyayaashii iridda oo waagii hore waxaa iyaga madax u ahaan jiray finexaas oo ahaa ina ilicaasaar oo rabbiguna isaga wuu la jiri jiray oo sakariyaah ina meshalemyaahna wuxuu ahaan jiray iridjoogihii iridda teendhadii shirka oo kulligood intaas loo doortay inay iridjoogayaal ahaadaan waxay dhammaantood ahaayeen laba boqol iyo laba iyo toban oo kuwaas abtiriskooda waxaa lagu tiriyey tuulooyinkoodii kuwaasoo daa'uud iyo samu'eel oo ahaa wax arkihii ay u doorteen shuqulkoodii lagu aaminay haddaba iyaga iyo carruurtooduba waxay u sarrayn jireen irdaha guriga rabbiga kaasoo ahaa gurigii taambuugga iyagoo waardiyayaal ah oo afarta dhinacba waxaa joogay irdajoogayaashii xagga bari iyo xagga galbeed iyo xagga waqooyi iyo xagga koonfureedba oo walaalahoodii tuulooyinkooda joogayna had iyo goor toddobadii maalmoodba way u imaan jireen inay iyaga la joogaan waayo afarta irijooge oo sare oo ahaa reer laawi waxay ku jireen jagooyin joogto ah oo waxay u talin jireen qolalka iyo khasnadihii guriga ilaah oo iyagu waxay u hoyan jireen guriga ilaah hareerihiisa maxaa yeelay ilaalinta gurigu iyagay saarnayd oo waxaa iyaga joogto u ahaa inay subax kasta furaan oo iyaga qaarkoodna waxay u talin jireen weelasha lagu adeego waayo weelasha tiraa lagu soo gelin jiray oo tiraa lagu bixin jiray oo iyaga qaarkood kalena waxaa loo doortay inay u taliyaan alaabta guriga iyo weelasha meesha quduuska ah oo dhan iyo burka iyo kamriga iyo saliidda iyo fooxa iyo unsiga oo wiilashii wadaaddada qaarkoodna waxay hagaajin jireen cadarkii unsiga lahaa oo metidyaah oo ka mid ahaa reer laawi oo ahaa curadkii shaluum oo ahaa reer qoraax shuqulkiisii joogtada ahaa wuxuu ahaa inuu ilaaliyo waxyaalaha digsiyada lagu dubo oo walaalahood qaarkood oo reer qohaad ahaana waxay u talin jireen kibistii tusniinta si ay sabti kasta u diyaariyaan oo kuwaanuna waa nimankii gabayaaga ahaa oo ahaa madaxdii qolooyinka reer laawi oo waxay joogi jireen qolalka oo howl kalena ma ay ahayn waayo iyagu habeen iyo maalinba waxay qabanayeen shuqulkoodii kuwaasu waxay ahaayeen madaxdii qolooyinka reer laawi oo qarniyadoodii oo dhan waxay ahaayeen rag madax ah oo waxay degganaan jireen yeruusalaam oo gebicoonna waxaa degganaa gebicoon aabbihiis oo la odhan jiray yacii'eel oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah iyo curadkiisii cabdoon ahaa iyo suur iyo kiish iyo bacal iyo neer iyo naadaab iyo gedoor iyo axiyo iyo sakariyaah iyo miqlood miqloodna wuxuu dhalay shime'aam iyona walaalahood ayay la degganaayeen yeruusalaam meel walaalahood ka soo hor jeedda neerna wuxuu dhalay kiish kiishna wuxuu dhalay saa'uul saa'uulna wuxuu dhalay yonataan iyo malkishuuca iyo abinaadaab iyo eshbacal wiilkii yonataanna wuxuu ahaa meribacal meribacalna wuxuu dhalay miikaah wiilashii miikaahna waxay ahaayeen fiitoon iyo meleg iyo taxreeca iyo aaxaas aaxaasna wuxuu dhalay yacraah yacraahna wuxuu dhalay calimeed iyo casmaawed iyo simrii simriina wuxuu dhalay moosaa moosaana wuxuu dhalay bincaa oo wiilkiisiina wuxuu ahaa refeeyaah oo dhalay elicaasaah oo isna dhalay aaseel aaseelna wuxuu lahaa lix wiil oo magacyadoodiina waa kuwan casriiqaam iyo bekeruu iyo ismaaciil iyo shacariyaah iyo cobadyaah iyo xaanaan intaas waxay ahaayeen wiilashii aaseel